بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحن كورهم دونا قصة لقمان الحكيم لقمان وحوها من فقيرة وعن حول بدن لهين waxaanu ku noolaa magaalo la dhaho nuuba kuna taallaa koonfurta waddanka masar waxaanu ahaa nin muuqaalkiisu yahay mid iska liita laakiin eebba subxaana wa tacaala waxa uu siiyey xikmad iyo aqoon aada u sarreysa culummadu waxay isku khilaafeen in uu ahaa nebi iyo in uu ahaa addoon iyo weli eebbe keliya caabuda waxayna culimmadu u badan yihiin in luqmaan ahaa addoon wanaagsan waxaana lagu naanaysaa luqmaan alxakiim luqmaankii xikmadda badnaa luqmaan weynidiisa iyo aqoonta uu eebba siiyey darteed ayaa loogu magac daray suurad dhan oo ka mid ah suuradaha qur-aanka kariimka waa suuradda koob iyo soddonaad ee suuratu luqmaan luqmaan waxaa sharaf iyo karaamo ugu filan in eebba subxaana wa tacaala xikmaddii uu siiyey uu inooga dhigay tusaale nool iyo ruux ku dayasho leh maalin maalmaha ka mid ah ayaa sayidkiisii ka dalbaday luqmaan in uu gowraco neef xoolo ah kadibna waxa uu weydiiyey waa maxay labada wasladood ee ugu wanaagsan ee ku jira neefka kan luqmaan waxa uu soo saaray carabkii iyo wadnihii neefka ku jiray kadibna waxa uu hordhigay sayidkiisii muddo kadib ayuu maamulihiisii haddana ka codsaday luqmaan in uu gowraco neef kale oo kasoo saaro labada wasladood ee ugu xun luqmaan waxa uu soo saaray carabkii iyo wadnihii kadibna waxuu horkeenay maamulihii mudanihiisii waxaa weydiiyey waxaan kaa dalbaday labada wasladood ee ugu fiican waxaanad ii keentay carabka iyo wadnaha sidoo kale waxaan kaa dalbaday labadii wasladood ee ugu xumaa ee ku jiray neefka waxaanad ii keentay wadnaha iyo carabkii ee arrinku waa sidee luqmaan waxa uu ku yidhi lawaa labada wasladood ee ugu fiican waa haddii ay wanaagsanaadaan waana kuwa ugu xun hadday xumaadaan luqmaan wuxuu ahaa nin hadalkiisu aanu badnayn markuu hadlayana wax khayr iyo xikmad ku dheehan tahay ayuu ku hadli jiray waxaa la weydiiyey luqmaan sababta xikmadda iyo nimcada tan intan la eeguu ku helay waxaanu ku jawaabay aamusnaanta iyo hadalkayga oo yar indhahayga oo daboolan iyo ka tegidda waxaan faa'iidadeeda lahayn ayaan ku helay xikmadda marka laga yimaado qadarta eebbe luqmaan wuxuu caan ku yahay xikmad iyo aqoon waxaana tusaale usoo qaadan doonaa dardaarankii uu eebbe subxaana wa tacaala qur-aanka ku xusay ee uu kaga warramay dardaarankaas oo uu luqmaansiiyey wiilkiisii luqmaan isaga oo u dardaarmayo wiilkiisii waxa uu faray inuu eebbe keligii caabudo oo aanu cid kale ku lamaanaynin kana dheeraado shirkiga iyo in cid kale eebbe lala wadaajiyo arrintani waa qodobka ugu muhiimsan ee qofka muslimka ah looga baahan yahay inuu ku baraarugsanaado sababtoo ah haddii qofka muslimka ahi uu galo dembi ama macsi waxaa dhici karta in eebbe subxaana wa tacaala u dembi dhaafo maalinta qiyaame laakiin in eebbe cid kale lala wadaajiyo cibaadadiisa waxay keensanaysaa in ruuxaasi uu galo cadaabta kuna waaro eebbe subxaana wa tacaala dembi dhammaantii waa dhaafaa oo cafiyaa marka laga reebo shirkiga waalciyaadu billah qodobka labaad ee dardaaranka luqmaan waxa uu faray wiilkiisa in uu oogo salaada maaha oo keliya in uu tukado ee waa inaad oogtaa salaada sidii uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu u tukan jiray qodobka kale ee muhiimka ah ee luqmaan baray wiilkiisa waxa weeye in eebbe subxaana wa tacaala kor ahaaye uu wax kasta og yahay ha noqoto walaxda ugu yar ama unuga ugu yar ee noolaha ama noolaha ugu weyn makhluuqaadka eebbe maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkii luqmaan waxa uu weydiiyey aabihii su-aal aada u la yaab lahayd waxa uu yidhi aabe haddii aan tuuro dhagax yar oo uu haystay kuna tuuro badda miyuu eebbe subxaana wa tacaala og yahay arrinta tan waxaana ku darsata luqmaan iyo wiilkiisu waxay saarnaayeen doon goortuna waa goor habeen ah oo mugdi ahayd haddaba luqmaan waxa uu ku jawaabay ayaad markaa fahmaysaa xikmadda iyo aqoonta uu eebbasiiyey luqmaan waxa uu ku yidhi wiilkiisii wiilkaygow hadday xumaantu tahay xabad khardal ah oo kale oo dhagax dhexdii ku sugnaato ama samooyinka dhexdooda ama dhulka dhexdiisa waa keeni eebbe eebbana waa ogo xeel dheer haddii aada badda dhexdeeda ama buuraha dhexdooda ay ku jirto walaxda ugu yar ee jiri kartaa eebba waa ogyahay waxna kama qarsoona eebba waa ka og quraanjada dul maraysa ama dhexda kaga jirta dhagax ku jira dhulka hoostiisa iyadoo ay habeen tahay tusaale waxaa kuugu filan nebi yuunus calayhi salaam iyo xoodkii liqay isaga oo saddex mugdi hoosti ku jira ayuu eebbe ducadiisii ka aqbalay qodobka kale ee uu faray luqmaan wiilkiisii waa in aanu ka aamusin xumaanta dadkana uu faro samaha iyo wanaagga kana reebo xumaanta una sabro haddii ay dhibaato ka soo gaadho luqmaan waxa uu baray wiilkiisii in haddii aada wanaag samayso ay ku soo gaadhayso dhibaato hadday dhacdaba waa inaad u dhabar adeegtaa dhibaatadaas arrintaasina waxay ka mid tahay umuuraha ugu wanaagsan qodobka kale ee uu faray waxa weeye inaad la inaad lahaato akhlaaq wanaagsan hagaajiso la dhaqanka dadka hana iska weyneyn ee ixtiraam qof kasta adigoon u eegeyn midab ama dhalasho iyo wixii lamida hana ka jeedinin wejiga dadka dhulkana ha soconin adigoo kibirsan eebbana ma jecla mid kasta oo isla weyn oo faan badane ah kibirku ma aha inaad xidhato maryo qurux leh ama aada lahaato hanti laakiin kibirku waxa weeye xaqa oo aada diido iyo dadka oo aada yeestid socodkaaga dhexdhexaad ha noqdo codkaagana hayso codna waxa ugu xun codka dameeraha ee macnaha waxa weeye ha u soconin si gaabis ah oo cagajiid ah hana ordin adoo socodka aada u dheeraynaya laakiin soco socodku ha noqdo dhexdhexaad sidoo kale ma wanaagsana codka dheer ee qaylada ah codka waxa ugu wanaagsan inaanu dheeraanin aadna u gaabanin ee isna dhexdhexaad noqdo isku soo wada duubo luqmaan alxakiim wiilkiisii waxa uu siiyey waana wax ku ool ah eebbana subxaana wa tacaala waxa uu inooga dhigay tusaale ku dayasho mudan eebba raalliha ka noqdo luqmaan iyo ciddii ku dhaqanta waanadiisii ee innagana waxaan eebba ka baryaynaa inuu nagu anfaco oo kuwii wax ku qaato uu naga yeelo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu